خيرا يفقهه في الدين دينك يفهم فيه وراء قال حدثنا سعيد بن عقيل سعيد بن كثير بن عقيل وحرون بن ياوبي أبو عثمان البصري قال حدثنا ابن وهب وعبد الله بن وهب المصري عن يونس يونس ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب قال قال حميد بن عبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال سمعت واحد مقلي معاوية أيان مقلي قول معاوية معاوية هذا الكيسي بان مقلي خطيبا حالة وياهي من خطبة ضيرية يقول إصدقوا له سمعت واحد مقلي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له man yurid illaahu ka ilaahay uu la doono bihi isaga khayran yufaqihu wuxuu fahamsiiyaa ama fahamsiin fi ddiin wa inamaa ana anigu waxaan ahay un qaasimun qaybiye wallahu yucطii ilaahay baa subxaana wa tacaala bixintana iskale walan tazaala ka suuli mayso haadihi lumma ummadani qaa'imatan inay ahaato mid ku taagan calaa amri illaah ilaahay amarkiisa laa yaduruhum iyadoo aanu dhibahayn man khaalafahum cidda khilaaftaa xataa yaatiya ilaa uu yimaado amru llah ilaahay amarkiisa qaali raximah llahu tacaala waxaa u baabaystay halkan khayrku inuu ku jiro alfiqhu fi ddiin qofku inuu fiqi iyo fahm u yeesho ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa marka xadiidkani waxa uu koobsaday saddex arrimood oo arrinta koowaad ay tahay fadlu tafaquh fi ddiin fadliga ay leedahay qofku inuu faham iyo aqoon u yeesho ilaahay subxaana watacaala diintiisa oo khayrku arrintaasi inuu ku jiro ayaa xadiidku uu tilmaamay arrinta labaadna ana almucطi fi lxaqiiqati huwa allah cilmiga iyo fahamka iyo tawfiiqda waafajintaa intaba ilaahay baa bixiye subxaana wa tacaala oo dadaal qura cilmiga lagu heli maayo haddaanu ilaahay subxaana wa tacaala kuu furin arrinta saddexaadna waxay tahay ana bacda hadihi lumma yabqa cala alxaqi abadan ummaddan bar ka mida ayaa mar walba ahaanaya kuwa xaqa ku sugan oo suurtagal maaha ummadda nebi maxamed inay baadil isku wada raacaan mar walba waxaa laga dhex helayaa cid xaqii sidiisa u haysa markaa saddexdaasi masalaba xidhiidh ayay la leeyihiin baabka waxa weeyaan cilmiga oo masalada koowaad iyadu waa waadix oo waa caddahay oo isbaatu alkhayr liman tafaqaha fi diin illahi wey khayr baa loo sugay qofka diinta ilaahay faham u yeesha masalada labaadna waxay tahay xadiidku wuxuu caddeeyey ana dalika laa yakunu biliktisaabi faqad arrintaasi kasbasho qura iyo barasho qura laguma gaadho lima liman yaftaxu allahu calayhi bihi qofka ilaahay uu u furo ayaa arrintaasi helaya marka qofka daalibulcilmiga taasi waxay xusuusinaysaa inuu mar walba ilaahay kaalmaysto subxaana wa tacaala ixris calaa maa yanfacuka wastacin billaah oo aan moodin markaa dadaalkiisa oo qura cilmi inuu ku gaadhi karo ee cilmigu uu yahay iyo fahamkuu hiba min allahi subxaana wa tacaala fafahamnaaha sulaymaana wa kullan aataynaa xukman wa cilmaa ilaahay wuxuu tilmaamay fahamsiinta inuu iska leeyahay markaa rasuulku markuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam inamaa ana qaasim ana anigu waan qaybinaya laakiin xaqiiqatan cidda wax bixinaysa ee cidda fahamka dadka siinaysa waa allah subxaanahu wa tacaala masalada saddexaad lafteedu cilmiga xidhiidh bay la leedahay oo qofka ilaahay fahamkiiyo cilmiga uu furo macnaa dadka ilaahay uu u furo fahamka iyo cilmiga iyo fiqiga mar walba qaar ka mida ayaa dhulka dushiisa laga helaya oo suurtagal maaha cid sifadaa leh in laga waayo dadka muslimiinta waxa weeyaan dhexdooda man yurid illaahu bihi khayran khayrka waa la nakireeyey oo macrifo lagama dhigin waxaana markaa loo nanki loo nakireeyey litacdiib weyneyn markaa khayr weyn buu helayaa qofka ilaahay subxaana watacaala diinta uu fahamsiiyo mafhuumka markaa manduuqa xadiidku waxa weeye qofka ilaahay diintiisa uu fahamsiiyo qofkaasi inuu ilaahay khayr la doonay ayuu xadiidku ku dhawaaqay laakiin waxaa muhima fiqiga inaynu garanno waxa looga jeedo fiqigu maaha faham qurhow ee waa faham camalfal uu la socdo walihaada baa salafku raxmat ullaahi calayhim qofka aana odhan jirin faqih xataa yacmala bicilmihi sida khatiib albaqdaadi alfaqih walmutafaqih uu ku sheego markaa qofka cilmi fara badan haya ee faham ilaahay subxaana watacaala masaa-isha cilmiga uu siiyey laakiin aan ku camal falahayn hada laysa bifaqih xaqiiqata kaasi faqiih ma aha fahm male oo mama fahminba waxa weeyaan adiladan inay waajib ku tahay inuu dee ku camal falo iyo in ku camalfalku uu uga wanaagsan yahay tarku lcamal marka fiqiga waxaa looga jeedaa waa fahamka loo yeesho waxyiga alqur'aan wasunna oo camalfallo uu la socdo mafhuumka xadiidku wuxuu waxaa laga fahmayaa ana man lam yatafaqah fi ddiin faqad xurima alkhayr qofkaan diinta ilaahay aan baran ee faham aan u yeelan qof khayrkii laga qadiyey ayaa qofkaasi uu noqonaya weliba qawaacid alislaam wamaa yatasilu biha min alfuruuc qawaacidda ama usuusha islaamka qofku haddii uu baran waayo qofka khayrkiibaa ka maqan oo barashadeeda hadduu ka jeesto furuucda islaamkana dee waxyaaba fara badan oo qofka fardulcayn ku ah baa jira oo hadduu baran waayo dee khayrka qofka uu ka maqan yahay oo qofkaan markaa faqiih iyo aalibu fiqhi midnaba aan ahayn kaasi waxaa lagu sifaynayaa anahu ma uriida bihi alkhayr inaan khayr ilaahay subxaana watacaala aanu la doonin xadiidku guud ahaan wuxuu faa'iideynayaa fadliga culimadu dadka kale ay dheer yihiin waxaa kaloo uu faa'iideynayaa fadlu tafaquh fi ddiin calaa saa'iri alculuum macnaa diinta ilaahay fiqi iyo fahm in loo yeeshaa in culumta kale ay ka fadli badantay ama ay ka sarrayso laakiin fiqiga halkan looma jeedo fiqigii isdilaaxigaa oo fiqiga markaa u horeeya xadiidkan soo gelaya waa alfiqu alakbar fiqiga weyn oo altawxiid walcaqiida asaxiixa almuwaafiqa likitaab illah wa lisunati rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam waxa xadiidku uu faa'ideynaya ana annaasa yatafaawatuuna fi lfiqhi fi ddiin dadku in ay ku kala sarreeyaan oo ay ku kala duwan yihiin fahamka ay u leeyihiin ilaahay subxaana watacaala diintiisa waana hada tafaawut min allah kala sarreyntaha iyo kala duwanaanshahaasina oo xagga ilaahay ka yimi yacanaa bixasab maa yucطii cibaadahu min alfiqh ilaahay baa midba inuu joojiyey waahiba min allahi subxaana watacaala waxaa xadiidka loo daliishaday calaa xujiyati lijmaac ijmaacu inuu yahay xuja haddii mujtahidiinta ummaddu ay masale isku waafaqaan wax daliilo mooyaane wax kalena iskuma waafaqi karee waa xuja waa daliil marka ijmaacu waa daliil tabaciya weye waa daliilu maca alkitaabi wasunna ee daliil mustaqiloo markaa madax banaan ma aha marka markuu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam la walan tazaala hadihi lumma qaa'imata calaa amri illah waxaa laga qaadanayaa ummadda mar walba cid xaq i haysaa inay ku jirto oo ummaddu dalaal inay isku waafaqda aanay suurtagal ahayn wa fiihi fadlu lculamaa xadiidka waxaa ku jira fadliga ay markaa ahlucilmigu ay leeyihiin waana dhacday arrintaa rasuulku uu sheegay oo laa zaalat fi hadihi lumma macnaa daa'ifa qaa'ima cala alxaq ummaddan dhexdeeda mar walba waxaa laga leeyaha daa'ifo xaqa ku taagan bukhaari waxa uu markaa ku tilmaamay daa'ifadaasi inay yihiin ahlulcilmi waalaahaar kuwa cilmiga ehelka u iyo aathaarta macanaa axaadiisa imaamu axmedna wuxuu yihi in lam yakunuu ahlu lxadiidi falaa adri man hum daa'ifadaasi haddaanay ahlulxadiidka ahayn cidda ay yihiin garan maayo ahlulxadiidkana ugama jeedo cidda xadiidka baratoo qura oo dad xadiidka barta oo culimo ku ah oo haddana ahlu shirkin ama ahlu bidcatin baa laga yaabaa in la helo ee ahlulxadiidka wuxuu uga jeedaa sida sheikhulislaam ibnu taymiya uu tilmaamay raximah llah yacanaa ahlu riwaayati waddiraaya wa ahlu lcamali bilxadiidi daahiran wa baatinan kuwa xadiidka sanad ahaan iyo matni ahaanba aqoon u leh isla markaana xadiidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku camalfalaaya oo caqiidadooda iyo cibaadadooda iyo dhaqankoodaba ka qaadanaya xadiidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam calaa kulli xaal daa'ifadaasi waa kullu man kaana calaa manhaji nabiyi wasaxaaba cid kasta oo waddadii rasuulka iyo saxaabada haysa ayaa daa'ifadaasi ama kooxdaasi ka mid a wa manhaju nabiyi wasaxaaba laa yakfa manhajkii rasuulka iyo saxaabaduna wax qarsoomi kara oo markaa dee laysku qabqabsan kara maaha ama layska sheegan karo laba qof midkood unbuu ka qarsoomaa qof jaahil oon diinta aan aqoon u lahayn iyo qof waxa weeyaan qasdigiisu uu xun yahay oo aanay niyadiisu wanaagsanayn qofkaasna xaqu inuu ka qarsoomaa iyaduna oo wax dhacdo weeye iyadoo ilaahay qasdi xumaantiisa iyo niyadiisa aan wanaagsanayn iyo ikhlaas darrada uu ku ciqaabayo ciyaada billah rasuulku markuu le walan tazaala hadihi اlumma waa min baabi alcaam aladi uriida bihi اlkhusuus walan tazaala hadihi اlumma ummadoo dhan maaha waa bacdu hadihi اlumma sida axaadiisa kale ku cad walan tazaala طaa'ifatu min hadihi اlumma buuhi rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam qaa'imata calaa amri illah laa yaduruhum man khaalafahum marka dararka jidhkooda dhibaato waa loo geysan karaa laakiin caqiidadooda iyo dee manhajka saxiixa dad laga leexin kara maaha weeyaan macnu xataa yaatiya amru llah oo dee dhimashada geeridu ilaa ay u imanayso amaba se ilaa ay imanayso dabaysha imanaysa waktiga nabiy llaahi ciisa calayhi salaatu wasalaam oo dadka nafaha ka qabanaysa dadka muuminiinta gaar ahaan qaala baabu lfahmi fahamkiibuu u baabay fi lcilm ay fadlu lfahm fahamkii fadliga uu leeyahy fi lcilmi cilmiga loo yeesho oo cilmiga marna waa la xifdiyaa unoo dusha ayaa laga qabtaa dee marna waa la fahmaa oo bal macnaha uu xambaarsan yahay iyo waxa laga faa'iidaysanayo iyo axkaamta lagala soo baxaayo ayaa faham loo yeesha qaala xadahanaa caliyun waa cali ibni cabdillaahi ibnu jacfar abulxasan asacdi almadini waa cali almadini wuxuu yihi bukhaari ma staskartu nafsii cinda axadi ilaa cinda bni lmadini qof aan agtiisa naftayda ku yaraystay or isha alle malaa waxba ma tidaado waxba gelan maysid cali ibnu lmadini baa jiray buui cali ibnu lmadini hadalkaa markuu maqlayna waxa uu yihi lastaskara nafsahu cinda axad bukhaari waa iska tawaaducayaaye cid waxa weeyaan naftiisa uu agteeda ku quursaday o isha alle qofkanaa kaa sarreeya adigu waxba ma tiid maba jiraba yihi xagga cilmiga ayuu ka hadlaya waxa aha imaam waxa weeyaan fi lcilal ilaa lagu magacaabay xayat lwaadi qaala xadahanaa sufyaan waa ibnu cuyayna qaala qaala lii ibni abi najix ibni abi nujeyx wa cabdillaahi ibnu yasaar can mujaahidin mujaahid ibnu jibr abulxajaaj baa la yhaha kunyadiisa almakhzuumi qaala saxibtu waxaan raacay ibna cumar ila lmadiinati baan u raacay falam asmachu ma maqal yuxaditu isagoo xadiid ka warinaya can rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam ilaa xadiidan waaxidan xadiid qura mooyaane marka saxaabada qaarkood ayaa madhabkooda waxa uu ahaa inay iska ilaaliyaan ay ka gaabsadaan warinta axaadiidta rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay ka warinayaan iyagoo ka baqaayay in ay wax ku ziyaadiyaan amaba se ay wax ka nuqsaamiyaan iyagoo markaa wahmiyey oo ismoodsiiyey marka cabdillaahi ibnu cumar iyo aabihii cumar iyo ayaa kamid ahaa haddana maca dalika waxaynu ogsoonnahay ibnu cumar isagoo siaa uga taxafudi jiray yani can iriwaaya can inabiy calayhi salaatu wasalaam inuu kamid yahay min almuktiriin saxaabada axaadiisa warisa kuwa u axaadiis badan inuu kamid yahay sababtu markaa waxay tahay waa likahrati man kaana yas'alu wayastaftii dadka su-aalaha weydiiya iyo fatwada ayaa aada u fara badnaa dadkaa mar walba wuxuu ugu jawaabaya xadiid uu rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka maqlay marka werinta axaadiista u warinayaa sababtaasi ayay u badatay nacam oo marka dee la weydiiyo xadiid ama fatwo la weydiiyo xaaladaasi dee waajib bay ku noqonaysaa gaaraan haddaanay meesha joogin cid kale oo dee faralkaasi ku quntaa waajib bay ku noqonaysaa fardulcayna oo ma odhan karo waan ka taxaafudaya warinta xadiidka rasuula ka warinaya ma odhan kara xaaladaas oo kale laakiin mararka uu ka gaabsan jiray waxay tahay markaanay u muuqan xaajo ama baahi loo qabo xadiidkaas uu hayo ama cid kale oo dee halkiisa geli karto oo xadiidka ummadda usheegaysa ay jirto qaala wuxuu yihi cabdالlahi بn cmar kuna waxaanu ahayn cinda الnabiyi salى الlahu عalayh wasalam fautiya rasuulka waxaa loo keenay bijumaarin jumaarku waa xaydha geedka timirtu uu leeyahay ama dhuuxiisa weyi faqaala wuxuu yihi rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam ina min ashajari shajara ina shajarata geed baa min ashajari dhirta kamida mathaluhaa tusaalaheedu kamathali muslimi ama wasfuhaa wasfigeedu kamathali muslimi muslimka sifadiis oo kale weeye marka dhinacyada geedkaas iyo muslimku ay iska shabahaan macnaa waxbaynu ka tilmaamay waxaa kamida qofka muuminka iimaanku waxa uu ku raasukaa qalbigiisa ayuu si fiican ugu qotamaa sida geedkaa jiridiisu dhulka ay ugu qotanto camal saalixa ayaana iimaankiisaasi ka dhasha geedkaana waxaynu ogsoonahay jiridiisa laamo dhaadheer oo samada da isku shareera ayaa ka baxa qofka muuminkaana camalkiisa ayaa saas loo rafciya oo loo kor yeela ila samaa dhinaca kale geedkaa nafcigiisa ayaa fara badan dhinac kale qofka muuminkaana nafcigiisu waa badan yahay oo almu'minu ya'laf almu'minu ya'laf wa yu'laf walaa khayra fi man laa ya'laf walaa yu'laf nacam dhinac kalena geedkan midhihiisu waa midho aada u macaan xaggaana iimaankiibay dee iska shabahaan xagga macaanka oo iimaankuna waa macaanye halaatu man kuna fiihi wajada bihina xalaawat aliimaan waa ka yihi rasuulka calayh isalaatu wasalaam culimada qaar oo markaa dhinacyo kale iskaga shabahay oo aan sax ahayn qaarkood waxay idhahdeen geedkani waxa uu ka hadhay dhoobadii nebi aadan laga abuuray taasina sax maaha oo dee geedkan markaa waxay noqon lahayd inuu shabaho bani aadamka oo dhan gaalkooda iyo islaamkooda dee iminkana rasuulku wuxuu sheegay inuu shabaho qofka muuminka oo qura qaarkood waxay yidhaahdeen waxa weeyaan raaixadiisa ama geedkan urtiisa ayaa lamida raaixat almaniy dee maniduna muuminiinta uma gaar ahe nin oo dhan baa le kaafir iyo muslim wuxuu doonayaba ha noqdee marka awjuhu tashbiiha culimada qaarkood ay sheegeen sax maaha fa aradtu waxaan doonay an aquula inaan idhaahdo hiyo naklatu geedkaasi waa geedka timirta faidaa ana mise waaba anigoo asqaru lqawmi ragga meesha fadhiya ka u yara fasakatu waan aamusay arrintaa daraaddeed baan u aamusay waan xishooday qaala nabiyu sala allahu alayhi wasalam rasuulku wuxuu ihi hiyo naklatu geedkaasi waa geedka timirtu ay ka baxdo marka xadiidkan hore ayuu inoo soo maray laakiin masaladii hore mid aan ahayn iyo sanadkii hore mid aan ahayn ayaa xadiidku imika uu u socdaa sanadkuna sanadkii hore ma adee masalada u daliishadayna tii hore ma aha oo masaladii hore u daliishaday waxayd inuu imaamku ama caalimku ardaydiisa inuu imtixaamo oo su-aal uu dhex dhigo iminkana wuxuu u daliishanayaa manaa fadliga uu leeyahay fahamka loo yeesho manaa ilaahi subxaana watacaala diintiisa iyo cilmiga ee fadlu lfahmi fi lcilm fi jamiic lculum oo cabdillaahi ibni cumar radi allahu canhu fahamkiisa de ayaa xadiidkan u ina tusinaya oo qariinada ama calaamada ah geedka rasuulku markaa uu gacanta ku hayay ee dhuuxiisii dee uu cunaayey ee loo keenay taasi ayuu u daliishaday geedkaasi inuu yahay rasuulku calayhi salaatu salaam uu weydiiyey geedka markaa timirtu ay ka baxdo masaa-isha kale ku jirtaana hore ayay inoo soo martay calaa kulli xaal fahamku waa shay cajiiba oo cilmiga dadka qaarkood waxaa laga yaaba xifdi ama maqalo inay kaga gaabsadaan ilaahay subxaana watacaala qur-aanka wuxuu ku sheegay fahamku inuu yahay darajo fawqa alcilmiya qofku masaladii isagoo cilmi uleh ayaa waxaa laga yaaba faham inaanu lahayn inuu qur-aanka xifdisan yahay baa laga yaaba inuu mi-aat laxaadiid ama aalaaf laxaadiid dusha ka hayaa laga yaaba laakiin aanu fahamsanayn waxa ay tusinayso ilaahay waa ka yihi fafahamnaaha sulaymaan wkulan aatayna xukma wacilma marka sulaymaan ilaahay wuxuu ku gaar yeelay fahamkii laakin alxukmu waalcilm waxa uu ka dhexaysiiyey sulaymaan iyo daawuud wuxuu ilaahay sheegay markaa inay cilmiga iyo iyo xukumka ay wadaagaan laakiin fahamka ay ku kala tagsanaayeen fi hadihi alqadiya oo qadiyadan fahamkii waxaa la siiyey nabiy llaahi sulaymaan wuxuu yihi athawri raximah llah macrifatu macaani lxadiid wa tafsiri ashaddu min xifdi xadiidka in macnihiisa iyo dee tafsiirkiisa la garto ayaaba ka daran oo kaba adagba xifdigiisa xifdiga qof waliba dusha waa ka qaban karaa lakiin in macnihiisa la fahmo ayaa taa kasii adag ilaahay nicamkiisa ayaa markaa fahamku uu ka mid yahay ilaahay baa bixiye subxaana watacaala walihaada ba ibn lqayim kitaabkiisa iclaam muwaqaciin almuwaqiciin wuxuu leeyahay صxaة اfahmi waxusn اlqasdi min acdami nicam اllah alati ancama biha calى cabdi qofka inuu faham saxa ilaahay uu siiyo iyo qasdi wanaagsan ikhlaas labada inuu ilaahay ku arsaaqaa nicamka ilaahay kuwa u waaweyn ee addoomaha ugu nicmeeya ayay ka midin bal maa uطya cabdu caطaءa bacda اislaami afضla wala ajala minhuma bal huma saaqa اislaami waqiyaamuhu calayhima islaamnimada dabadeed wax ka fadli badan oo qofka la siiyaa ma jiro yacanaa niyo wanaagsan oo ikhlaas ilaahay uu ku camiray iyo fahm bal islaamkuba labadaasu ku taagaya buu leeyahy wabihima ya'manu lcabdu ariiqa almaqdubi calayhim aladiina fasada qasduhum wa ariiqa adaliin aladiina fasadat fuhuumuhum labadaasi arrimood oo ah xusnu lqasd niyad wanaag iyo fahm ayuu addoonku kaga badbaadi karaa wadada kuwa ilaahay u cadhooday almaqdubu calayh oo alyahuud maxaa loogu cadhooday fasada qasdu qasdigoodii baa noqday qasdi faasida manaa xusnu niya iyo xusnu lqasdi iyo ikhlaaskii baa ka maqnaa waxaa kaleu kaga badbaadaya ariiqa daaliin oo ah anasaara oo sababta u limeeno maxay ahayd fahamkoodii baa waxa weeyaan ayaa fasahaaday oo waxaan ilaahay diin aanu ka dhigin bay diin ay u fahmeen oo ay ku cibaadaysteen wayasiiru min almuncami calayhim aladiina xasunat afhaamuhum waqusuuduhum kuwa ilaahay u nicmeeyey ila ulaaika maca aladiina ancama allahu calayhim min annabiyiina wasidiiqiina washuhadaa kuwaasi ayuu ka mid noqonaya wahum ahlu siraati lmustaqiim ihdina siraat almustaqiim siraat aladiina ancamta calayhim ahlu siraat lmustaqiim wa aladiina صaxa qasduhum waصaxa fahmuhum kuwaasi ayaa wadadii saxda ahayd haya aladiina amarana allahu an nas'ala allaha an yuhdiyana siraaطahum fi kuli salaa wasixaة اfahmi nuuru yaqdifuhu allahu fi qalbi اlcabd fahamka oo sax kuu noqdo waa nuur ilaahay addoonka qalbigiisa uu ku tuuro oo yumayizu bihi bayna الصaxiixi wاlfasid qofku uu ku kala garto arrinta saxda iyo arrinta aan sax ahayn waxaad arkaysaa masale adiladeedu ay waadixtay aaday u caddahay laakiin fahamkeedii dadka qaarkood laga qariyey waxyaabo kale oo iska xataa shubahaad ay xaqaa si cad ku muqaawameeyaan ay kaga hortagaan isagoo aanu jirin ayuun bay baadilkii ku dhegan yihin qofka nuurkii ilaahay oo waxa weeyaan sixatu lfahm ayaa ka maqan meel kale ayaa laga haystaa yumayizu bihi bayna asaxiixi walfasid walxaqi walbail walhuda waalaal walgayi walrashaad wymud xusn اqasd a haddaba fahamka wanaagsan waxyaabaa lagu helo waxaa kamida xusn اqasd niyada wanaagsan oo qofka ilaahay subxaana watacaala calima minhu xusna niya waikhlaas inuu xaqun doonayo qofka ilaahay subxaana watacaala uu ku ogaado ilaahay subxaana watacaala niye wanaag uu ku ogaado rabbi subxaana watacaala xaqa waa fahamsiinaya oo salmaan waad garanaysaa maraaxisha iyo inta diimood uu isaga soo gudbay kaana yabxath can aq ilaa ilaahay subxana watacaala xaqii uu fahamsiiyey marka wayamuddu waxaa waxa weeyaan taageera fahamka wanaagsan xusnu lqasd wataxari lxaq ee qofku xaqi inuu raadiyo wataqwa rab ilaahayna uu ka baqdo fi siri waalcalaaniya wayaqtacu maadata fahamka wanaagsan waxaaba gunta ka mara oo geligiisaba tirtiraba itibaacu lhawa qofkani xaqba inaanu joojinahayn ee hawadiisu sida u yeelisiyo sida la quruxda badan inuu raacayo wa ithaaru dunya iyo inuu yahay mid adduunya aakhira agtiisa ay ka weyn tahay wa طalabu maxmadati alkhalq wa tarki taqwa iyo inuu raadinayo khalqigu inay ammaanaan oo magacdoon uu yahay alla kacabsigiina uu ka tegey iclaamu lmuwaqiciinka ka eg hadalka aadka u qiimaha badan juska koowaad safxada siddeetan iyo toddoba baabu اktibaai kamashadii buu baadiye fi lcilmi cilmiga laysku kanto iyo walxikmati xikmadda wa qaala cumar wuxuu yihi cumar bn khaaab marka aliktibaaط waa tamanii ma lilgayri min gayri an laa yazuula alkhayru can ilgayr waa inaad tamanida ama aada jeclaysto khayrka dadka kale ay haystaan mid diineed iyo mid adduunyaba adigoon markaa aan tamani ahayn in khayrkaasi iyaga u ka baaba'o taasaa ikhtibaaq la ama alkibta wa qaala cumar wuxu uhi waa cumar ibnu khaaab tafaqahuu waar diinta iyo cilmiga barta oo fuqaha noqda qabla an tasuuduu inta aydaa noqon saada mas-uuliin iyo hogaamiyeyaal intaydaa noqon qabla an tusawaduuna waa loo akriyi karaa oo macnaheedu yahay qabla an tujcaluu saada inta aan laydinka dhigin kuwa waxa weeyaan madaxa oo mas-uuliina intaan laydinka dhigin waayo sababtu maxay tahay qofku hadduu noqdo sayid oo mas-uuliyadu xambaaro inta badan waxaa dhacda in aanu waxa weeyaan dalabulcilmigii aanu sii wadin barashadii cilmiga oo de waxaa laga yaha mas-uuliyaddaasi inuu ku mashquulo waxaaba u yarda inaad reer yeelato oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam waanu ku tilmaamay waladku inuu yahay majhala alwaladu majhala macanaa ilmaha ama caruurta waxay kamid waxyaabaha jahliga laga qaada sida caruurtii baan ushaqaynaya ayaa cilmi fara badan waxa weeyaan uu ku sheegaya marka inta aanad reer yeelan oo reer aanad mas-uul ka noqon bal cilmiga waxa weeyaan baro fursad baad haysataaye markaad reer mas-uul ka noqotona cabdilxakiim ow inaad iska daynaysa hamoodi waa soo socota waa la iskaga daba imanaya taa haddii qofku mas-uuliyad taa ka weyn uu qabtana oo dee madax uu noqdana de waxaaba laga yaabaa bani aadamka waxay iskaga beera in idhahdaan ma adigoo madaxaad halkaa fadhiisan doontaa masaakiinta aad dhex fadhiisano kitaab aad soo qaadan doontaayo aada uxarxariiqi doontaa oo dee qofka waxaaba laga yaabaa in nooc min alkibri xaaladaana ay galaan oo kibir noo nooc kamidi inuu galo qaala abu cabdillahi wuxu uhi waa bukhaari wa bacda an tasuudu markaad saado iyo hogaamiyaal noqotaan kadibna cilmiga waxa weeyaan dalba bukhaari muxuu hadalkii cumar hadalkaa uga daba keenay waa si aan khalad loogu fahminoo qofku aan u odhan khalaas ana asbaxtu sayidan anigu mas-uul baan noqdayo cilmi anigu dalbi maayo marka ha ka fahmin sidaas buu ku leeyahay hadalka bukhaari ee markaaad mas-uul noqoto dabadeedna mas-uuliyaddu intay doonaysaba hala ekaateen dalabulcilmiga halkii ka sii wad daliil buukeena wuxuu hi waqad tacallama waa barteen asxaabu nabiyi sala allahu alayh wasalam yani alcilma bay barteen fii kibari sinihim ay maca kibari sinihim iyadoo da-dooda weynideeda lala qabo iyagoo da- toddobaatan jir siddeetan jir sagaashan jir ayay barteen haddii labada arrimood ee hore aynu usoo sheegnay dee qofka laga helo da-diisu haba weynaatay cilmiga ilaahay baa subxana watacaala u fududaynaya oo u furaaya qaala xadathana alxumaydu cabdullaahi ibnu zubayr qaala xadathana sufyaan ibnu cuyayna qaala xadathanii ismaaciil ibni abi khaalid calaa gayri ma xadaanaahu zuhriyu sidii zuhri noogu warramay si aan ahayn buu noogu warramay bu uhi oo sufyaan ibnu cuyeyna ayaa xadiidka wuxuu ka wariyey ismaaciil ibni abi khaalid iyo zuhri labadaas u ka wariyey marka waxa uu leeyahay ismaaciil ibni abi khaalid macnaa riwaayatuhu lihada alxadiid warinta xadiidkan uu warinayaa waa ka duwan tahay sida uu zuhri u wariyey macanaa baynahuma ikhtilaaf weeyaan macnuhu qaala wuxuu ihi zuhri samictu waxaan maqlay qays ibni abi xaazim ayaan maqlay qaala samictu waxaan maqlay cabdاllahi bn mascuudi qaal qaala الnabiyu salى اllahu alayh wasalam rasuulku wuxuu yihi laa xasada ay laa kibata xasadka halka waxaa looga jeeda alkiba oo ah kamashada ilaa laa xasada yani xasad ma jirona waa la odhan karaa xasadka laftiisi baa looga jeedaana waa la odhan karaa oo markaa istinaaga laga dhigaya munqaطic laa xasada xasad ma jiro macanaa xasadka lama ogola ilaa fitnatayni laakin fitnatayni laba ayaa la ysku kaman karaa sidaa waa loo macnayn karaa haddii kale xasadka waxaa laga dhigi karaa halkan kibada lafteeda oo laa xasada ay laa kibata ma jirto kamasho manaa afdal ka fadli badan min alkibati kamashada fitnatayni laba arrimood la ysku kanto rajulu nin aataahu llahu ilaahay uu siiyey maalan xoolo oo fasullita lagu salliday calaa halakatihi xoolaha baabi'intooda fi lxaqi xaqa uu ku baabi'iyo iyo warajulu nin oo aataahu llahu ilaahay uu siiyey alxikmata ay alcilma fa huwa isagu yaqdii biha xikmadaasi ay dada u kala xukumayaan wa yucallimuhaa oo dadkana waxa weeyaan uu baraya marka xadiidkan waxa uu tilmaamayaa cilmiga iyo xikmaddu waxaa la odhan karaa halkan waa isku mid unbu uga jeedaa bukhaari raximah llahu tacaala oo dee xadiidka waxaa laga fahmaya xikmaddu inay tahay bimacna alcilmi inay tahay ayaa laga fahmaya marka xasadka waxaa la idhaahdo haddii aynu ka horeyno xasadku waa sifo damiima horta waa sifo xun waa tamani zawaali الnicmati can اlmuncami calay waa inaad tamanaydo oo qalbiga aad ka jeclaato ciddaa ilaahay u nicmeeyey nicmo diineed ama adduunyo inay nicmadaasi ay ka baabaado ama aad jeclaatid adiga inay kugu soo wareegto ama inay cid kale ku wareegto ama inay isaga un ka baabaado cidba iyay ku wareegin waana nooca xashadka uxun oo kaa waxaaba dhaama ka jecel nicmadu inay isaga kusoo wareegto laakiin ka bimacnaa hadafkiisuba uu yahay in qofkaa nicmadaasi ay ka baabaado uun cidnaba yaanay ku wareegine xasadka nooca uxun ee u liita wey nacam marka waana wax ku beeran dadka dabaaicdooda qofku ada jiraale wuxuu jecel yahay sifaadka wanaagsan cidi inaanay inaanay kaga horumarin oo aanay kaga sarrayn marka xasadku nafaha waa iskaga jiraa laakiin qofka ka shaqaysiiya dee shaqo geliya xasadkii ayaa madmuum noqonaaya amaa qofka xasadkii waxa weeyaan xakameeya xidha aan shaqo gelin kaasi waxa weeyaan arrintaa madmuum ku noqon maayo waana dembigii ibliis waana sife ay leeyihiin alyahuud ilahay mawaadiic badan buu xasad waxa weeyaan uu ku sifeeyey oo ay xaasidaan cidda ilaahay cilmi naafica iyo camal saalixa waxa weeyaan rabbi subxaana watacaala uu ku arsaaqo waana akhlaaq aada iyo aada u liidata oo min sifaati lmaqduubi calayhim siduu le shekh islam ibnu taymiya fi iqtidaai siraati almustaqiim marka waxaa ka duwan waxaa la yidhahda alkita oo khibada macnaheedu waxa weeye waxaad jeclaysanaysaa khayrka qofkaasi uu haysto kale adiguna inaad hesho adigoon jeclaysan qofkaa khayrku inuu ka baabo marka taa ayaa khibto la yidhaahdaa marka khibto ama wax la ysku kanto waxaa u fadli badan laba arrimood cilmi qofku uu ku camal falayo oo naftiisa uu ku anfacayo dadkana uu ku anfacayo kaa waxaad odhan kartaa ama aad tamaniyi kartaa ilaahay cilmigiisoo kale inuu ku siiyo si aad sidiisoo kale aada u yeesho adigoon jeclaysan isaga inay nicmadaasi ka baabaado talabaadna waa maal qofka ilaahay subxaana watacaala uu siiyey maalkaasi oo meel xalaalo marka hore uu ka shaqaysanayo mar labaadkana waxa weeyaan xaqa uu ku bixinaayo oo xaqa uu ugu gargaaraayo marka waxaa laga cabirayba fasallatahu maanaa qofkan naftu ma jeclo xoolaha inay bixiso laakiin naftiisii ayuu ku khasbayaa wey inay xoolahan ay bixiso marka inay cidi ku saliday oo kale oo cidi ay ku kasibto khasabtay oo kale ayaa laga cabiray halaag baana laga cabiray calaa halaakatihi oo maxaa halaag looga cabiray meel xaqa ayaaba ku bixiyeybe yacanaa waxba ka tegi maayo wey wax allaale iyo waxa maal uu hayo waxa uu ku bixinaya fi daacaat ayuu ku bixinaya qofku wuxuu xoolahayoo dhan intaa uu nool yahay hadduu daacaat iyo khayrka uu ku bixiyo oo bishardi inuu yahay mid sabri kara oo hadhow toole aan calaacal iyo cabasho aan ka dabageynahayn dee waa arrin jaa-iza weeyaan waa arrin banaan israafkii markaa madmuumkaha shareecadu ay ka digtayna arrintaasi ka mid noqon mayso xadiidku markaa wuxuu tusinayaa fadliga uu leeyahay cilmigu iyo fadliga uu leeyahay maalka qofka saalixa u sugnaaday ee ilaahay subxaana watacaala daraaddii u bixinaaya ee khayrka iyo xaqa waxa weeyaan ugu nusraynaya hal mar baa la tamaniyi karaa nicmadu inay cid ka suusho oo xasadku meel buu banaan yahi yaa garanaya meesha xasadku banaan yahi mala baodan karta ilaahay o qofkaa nicmada ka baabi oo qalbigaba arrintu ay soo dhaafi kartaayo afkaba aad kaga hadli karta aye sax waa qofka ilaahay subxaana watacaala maalka iyo xoolaha uu siiyey macanaa ilaahay diintiisa kula dagaalamaya kaa waa la tamaniyi karaa ilahay inuu ka baabiiyo daliil baana arrintaasi qur-aanka ku leeday ilahay waa ka yihi wa qaala muusa rabbana inaka aatayta fircawna wamala'ahu ziinata waamwaala fi lxayaati dunya rabbana liyudiluu can sabiili laamtu waa laam lcaaqiba laamu tacliil ma rabbana qmis calى amwaalihim washdud calى quluubihim falaa yu'minuu xataa yaraw alcadaab alaliim ilaahu fircown waxaad siisay iyo kooxdiisaba macanaa qurux adduunyo iyo xoolo waxaana caaqibadii noqotay inay dadka ay ku lumiyaan ilaahay u ka baabi xoolaha ka masa xoolaha oo ka baabi marka qofku hadduu yahay kaafir ama faasiq ama saaxibu bidca kufrigiisa iyo bidcadiisa iyo fisqigiisa maalka u adeegsanaya waxaa lagu habaari karaa iska dhaaf in la tamaniye ilaahay subxaana watacaala xoolaha inuu ka baabiiyo oo uu ka masxo ilaahayna ducada waa ka aqbalay nabiy llahi muuse oo kuma inkirin qaala qad ujiibat dacwatkmaa faاstaqiima walaa tattabicaani sabiila aladiina laa yaclamuun imaamu axmed raximah llahu tacaala ayaa abu khaalib cali ibnu axmed alsdi ayaa wuxuu ku yihi yaxya ibnu maciin iyo abaa cubayd ayaa laa yardiyaani laa yardayaanihi ayaan imaamu shaafici raalli aan ka ahayn oo imaamu shaafici wax ka sheega oo waxaa u nisbeeyeenba tashayuc waxay dhahan shaafici waa shiici isqarinaya markaasa wuxuu yihi imaamu axmed raximah llah ma adri ma yaquulaan wallahi ma ra'aynaa minhu ilaa khayra walaa samicnaa ilaa khayra waxa ay leyihan waxba ka garan maayo bu shaafici khayrun baanu ka maqalnay khayrun baananu ku aragnay dabeetana imaamu axmed dadkii hareerihiisa fadhiyaba wuxuu ku uhi iclamu raximakum llah ana rajula min ahli lcilmi ida manaxahu llahu shaya min alcilm waxaramahu quranaaah wa ashkaala xasaduu waxaad ogaataan bu ihi qofka ilaahay cilmi uu siiyo dadkii ay isku filka ahaayeen ilaahay uu ka qadiyey way xaasidaan faramawhu bima laysa fiih markaa xumaan markay u waayeen waxaanu ku sifaysnayn bay ku ganaan wa bi'sat alkhislatu fii ahli lcilm sife ahlulcilmi ay yeeshaanna sifadaasa u xun bu i sifadaa xasadka marka xasadku aada buu ugu fara badan yahay dadka ahlulcilmiga iyo dalabatulcilmiga dhexdooda meelaha markaa ibliis uu ka soo galo ayaana meeshaasi ay kamid tahay walihaada ayaa ahlucilmigu ay tilmaamaan kalaamu laqraar bacdahum fii bacdin hadalka dadka isku filkaa qaarkoodba kuwa kale ay ka hadlaan inaan la aqbalin laakin waa goorma haddii la ogaado inuu yahay mabcatu alxasad waxaa qofka ku kiciye xasad inuu yahay waa haddii la ogaado lakin hadduu qofku dee daliil cad uu keeno waa la aqbalaya kalaamu laqraar marka xasadka waxaa la idhaahdo dadka ducaadda iyo dalabatulcilmiga iyo ahlulcilmigu waa sifaad u liidata inay dadka ugu fogaansho badan ay noqdaan weyi oo khayrka dadka ay la jeclaadaan manaaqib shaafici ayaa hadalkaasi uu ku qorayay lilbayhaqi juska labaad safxada laba boqol iyo sagaal iyo konton baabun maa dukira wixii la sheegay buu baabiye fii dihaabi muusa laga sheegay muuse tegistiisii sala allahu alayh wasalam fi lbaxri badda uu ku safray ila alkhadir khadir isagoo ku socda wa qawlihi tacaala buu baab ilaahay u yihi isagoo muuse ka waramaya muuse khadir uu ku yihi ala tabicuka ma ku raaca calaa an tucallimanii iyadoo raacistayda shardi ay u tahay inaad i barto mimaa cullimta wixii lagu baray aada wax iga barto rushdan waxaa lagu baray oo rushd hanuuna marka waxa weeyaan alrushd iyo alhuda wuxuu leeyahy ibn lqayim raximah llah haddii meel lagu wada sheego waa kala macno duwan yihiin oo alhuda wuxuu noqonayaa macrifat lxaq xaqa in la garto alrushduna wuxuu noqonayaa alcamalu bih oo marka meel lagu wada sheego lakin haddii midkood gooni loo sheego labadii sifaba kaasun baa wata oo iminka alrushdu kelidii baa la sheegayo wuxuu noqonayaa macrifat lxaq waalcamalu bih labadii waa ku wada jiraan marka baabkan bukhaari raximah llahu tacaala waxa u guntay maadaama cilmigu yahay shay aada u fadli badan waxyaaba markaa laysku dee kaman kara uu kamid yahay amaba se mudan in laysku kanto ayaa halkan waxau leeyahay haddaba cilmigu maadaama sidaa uu yahay dee mashaqadiiyo dhibka kaa soo gaadhaysa waa inaad sabir u yeelatid iyo dulqaad oo aada safar cilmiga u geshid raadintiisa oo nabiy llaahi muusa calayhi salaatu wasalaam isagoo siyaadada iyo saraynta meel sare ka gaadho dee nebi ilaahayba ahaa arrintaasi umay diidin inuu cilmigii sii dalbo oo inuu badda ku socdaalo iyo berigaba liajli alab alcilm arrintaasi kama aanay hor istaagin qaala xadaanii maxamed ibnu qurayr maxamed ibnu qurayr ibn lwaliid ibn ibrahim ibn cabdiraxman ibni cawf cabdiraxmaan ibni cawf ilaahay duriyadiisii waa barakeeyey waxa weeyaan ilaa saddex nin ayaa ugu yaraan imikayna soo maray oo duriyadiisii kamid ah min ruwaati alxadiid oo xadiidkana aynu ku arki doono qal xadaثnي mحamed بن qurayr الزhrي qal xadaثna yعqوb بن ibrahim isna waa yعqوb iبn ibrahim iبn sacd iبn ibrahim iبn cabdالرaحman iبn cawf waye isaguna qal xadaثnي abي abihi waxa weeyaan ibrahim iبn sacd iبn ibrahim iبn cabdالرaحman iبn cawf isaguna an صالح wa صالح iبn kaysan an iبn شihاab wa mحamed iبn mslim الزhrي marka xadiidka waxaa sanadkiisa ku jira arbacatu zuhriyuun afar waxa weeyaan zuhriyiina fiiha arbacatu zuhriyuun qaala xadata can ibni shihaabin xadaa xadata wuxuu ku waramay ana cubayd allahi ibni cabdillaah ibni cutba ibni mascuud akhbarahu inuu u waramay can ibni cabaas anahu tabaara inay doodeen huwa ibnu cabaas iyo walxur ibnu qays ibnu xisnin alfazari saxaabigii la odhan jiray isna xur ibnu qaysna saxaabi fadli badan bu ah oo min annafr aladiina kaana yudniihim cumar kooxdii cumar uu soo dhaweysan jiray uu la tashan jiray ayaa uu kamid ahaa oo markii nin markaa ay qaraabo yihiin oo reermi i maalin cumar markaa uu dagaalay waa kii cumar markaa ku yidhi iskaga dulqaado cumar aayadda xusuusiyey cumarna radia allahu canhu arrintaasi iyo taladaasi uu ka aqbalay waxay ku doodeen fii saaxibi muusa muuse saaxiibkii nebi muuse saaxiibki maanaa saaxiibka waxaa looga jeedaa dee ciddan uu nebi muuse u tegay ee muddada ay wada socdeenna israaceen cilmiga u doontay cidda ciddaasi ay ahayd qaala ibnu cabaasin wuxu uhi huwa khadirun weeye marka magac kale ayuu ku sheegaya alxur ibnu qays oo isagu markaa kuma aanu sheegahayn inuu ahaay khadir inuu ahaa kuma aanu sheegahayn dood kalena waa inoo soo socotaa oo dhex martay saciid ibnu jubayr iyo nawf albakali oo iyaguna ay isku qabteen markaa muusaha muusaha khadir u tegay kaw ahaa muusii reer banu israaiil bu mise muuse kale ayuu ah marka laba masale ayay kala yihin oo tan cidda laysku qabtay waa saaxibu khadir kuma ayuu ah famara bihima waxaa soo maray iyagoo masladaa ku murmaayo ubaya ibnu kacbin baa soo maray fadacaahu ibnu cabaasin baa u yeedhay ubaya ibnu kacb isaguna saxaabi kalaa abulmundir faqaala wuxuu yihi inii anigu tamaaraytu waanu doodnay ana aniga iyagoo saaxiibii saaxiibkayga haadaa kan ahy fii saaxibi muusa baanu ku muranay aladi kaasoo sa'ala muusa muuse uu weydiiyey asabiila wadada loo maro ilaa luqiyi ilaa luqiyihi ila kulankiisa hal samicta ma maqasha annabiya sala allahu alayh wasalam rasuulka oo yadkuru shaana qisadiisa sheegaya qaala wuxuu yihi ubaya ibnu kacab nacam haa samictu waa maqlay rasuula allahi sala allahu alayh wasalam oo yaquul baynamaa wakti muusa nabiy llaahi muusa fii malayin jamaaca u dhex jooga min bani israaiila ka mida id jaa-u waxa u yimi markaasi rajulu nino faqaala wuxuu yihi hal taclamu ma ogtahay axadan qof aclama minka adiga kaa cilmi badan qaala muusa wuxuu yihi laa ma ogi fa awxa allahu ilaahay baa u waxyooday ilaa muusa wuxuu ihi balaa haa waa jirtaa cid kaa cilmi badan cabdunaa huwa kaa kaa cilmiga badani cabdunaa khadir weeye waa addoonka iyaga khadir fasa'ala muusa muuse ayaa ilaahay weydiiyey asabiila wadada ilayhi loo maraayo khadirkaa si cilmi ugu doonto fajacala allahu ilaahay wuxuu u yeelay lahu muuse alxuuta kalluunkii uu u yeelay aayatan calaamad uu uga yeelay wa qiila lahu waxaa lagu yihi nebi muuse idaa faqadta markaad weydo alxuuta farjic noqo fa inaka satalqaa waad la kulmi doontaaye oo halkaa kalluunka aad ku weydo dib uga noqo raadkaaga dib ugo waad la kulmi doontaa wa kaana wuxuu ahaa muuse yatabicu mid raaca ahara alxuuti kalluunkii raadkiisu raacaya fi lbaxri badda dhexdeeda faqaala limuusa muuse wuxuu ku yihi fataahu manaa qisadii baa dib loogu noqday inankii u khaadimka u shaqaynaya wuxuu ku yihi ara-ayta ka waran id aweyna markii aynu degnay ila sakra manaa sallaxii agtiisa fa inii nasiitu lxuuta kalluunkii waan ilaabay wamaa ansaaniihu ima ilowsin ila shayaanu shayaan mooyaane cid kale ima ilowsin an adkura inaan xusuusto ay dikra xusuushadiisa qaala wuxu uhi dalika arrinkaasi ma kunaa nabqi wixii aynu doonaynaba weeye oo arrintii calaamadda laynooga dhigay fartadaa way noqdeen calaa aathaarihimaa qasasa iyagoo raadkoodii dib u guraayo fawajadaa waxay heleen khadiran bay heleen oo jaziirad min juzuri lbaxri kamida ayay ka heleen fa kaana waxaa kamid ah min shaanihimaa arrinkooda aladii baa kamid ahaa qasa allahu caza wajala ilaahay uu inooga qisooday fi kitaabi fi suurati lkahf marka xadiidku waa soo noq noqon doonaa masaaisha markaa khadir iyo ku saabsan dee meel kale ayaa insha allahu tacaala aynu kaga hadli doonaa laakiin imika waxa weeyaan shaahidku waxa uu yahay cilmigu inuu u baahan yahay in juhd iyo dadaal lagu bixiyo oo bad iyo beriba loogu safro oo darajaan gaadhay aan lagaga hadin xataa cilmi haddaad leedahay cilmigii oo dhan ma haysid wuxuun baa kaa maqan ee alabulcilmiga inaad sii wadid weeye cilmi ayuunbaa kuu kordhi doona caalimku hadduu cilmiga dalbo cilmi baa u kordhi jaahilku haddii wax uu bartana waxa weeyaan jahliga ayuu ka bixi doonaa siduu yihi saxaabiga abudarda radia allahu canhu wa ardaah waa xadiidka laga qaadanayaa inay banaan tahay waxa weeyaan almujaadala fi masaa'il ilcilm in laga doodo masaaisha cilmiga tamaaraytu ana wasaaxibi hada fi saaxibi muusa bisharti in dadkaa doodaaya ujeedadooda ay tahay alwusuul ila alxaq xaqa waxa weeyaan inay gaadhaan ujeedo kale aanay lahayn waxaa kaloo xadiidka waxa weya laga qaadanayaa qofka cilmiga xambaarsan inay waajib ku tahay inuu noqdo qof mutawaadica luzuum lcilm fi jamiici fi cilmihi wa jamiici axwaalihi ilahay nabiy llaahi muusa buu ku canaantay hadalkaa uu yihi cidiga cilmi badan waxa weeyaan ma ogi oo allahu aclam inuu yidhaahdaabay ahayd jawaabta saxdi ilahay baa og cidiga cilmi badan inay jirto laakiin anigu ma ogi waxaa saas oo kale laga qaadanaya waajib inay ku tahay ka caalimkaa alragba fi tazayud min alcilm walxirsi caleyh inuu waxa weeyaan cilmiga kor inuu inuu ziyaado ka dalba cilmiga oo kororsadaa oo arrintaasina uu jeclaada uu ku dadaala inay tahay mid la gudboon oo aanu ku kaaftoomin inta waxa weeyaan uu hayo un waxaa kaloo leya imaamuna waxaa laga qaadanaya laa ba'sa cala alcaalim alfaadil an yakdumahu lmafduul wayaqdii lahu xaajata walaa yakunu hada min akdi lciwadi cala tacliim alcilm qofka caalimka iyo qofka faadilka mid mafduulo uu ka fadli baday inuu ukhidmeeya dhibaato ma leh mar haddii kaasi isagoo arrintaasi raalli uu ku yahay mana noqonaysa de cilmigii inuu ka iibiyey baabu qowli nabiyi buu baabihi sala allahu alayh wasalam uu yihi isagoo u duceynaya cabdillahi bni cabaas allahuma callimhu lkitaab ilahay kitaabka bar ee tafsir alkitaab qala xadaana abu macmar wa cabdllahi bni camr albasri qala xadaana cabdlwaris wa cabdlwaris ibnu saciid ibnu dakwan qala xadaana khalid can cikrima wa khalid ibnu mahraan alxadaa can cikrima abu cabdillahi almadani mawla bni cabaas ibnu cabaas baa xili jiray lugaha ayuu ka xili jiray si uu cilmiga waxa weeyaan uu barto waana mahadiye xaligaa la xili jiray can ibni cabaasin qaala wuxuu yihi damani waxa weeyaan gasho ayuu isoo gashaday rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam wa qaala waxaanu yihi allahuma ya allahu ilaahu callimhu bar alkitaaba kitaabka ilaahay ow bar marka xadiidkan waxaa markaa uu bukhaari raximah llahu tacaala uu tilmaamayaa waxyaabaha cilmiga lagu helo inay kamid tahay ducada ama cid kale ha ku ducayso ama adigba waxa weeyaan ducayse oo rasuulku alayhi salaatu wasalaam ibnu cabaas iyo abu hureyre labadaba waa u duceeyey abu hureyre xifdibuu ugu duceeyey waa kaa u xadiid batay xagga warinta xadiidka waa kaa u batay saxaabada ibnu cabaasna wuxuu ugu duceeyey waxa weyaan inuu ilaahay kitaabka qur-aankaa fahamsiiyo markaasaa wuxuu noqday xabru lumma caalimka ummadda wa tarjumaan lqur'aan ayuu noqday marka kaanamaa bukhaari inuu ishaarayo sababta uu ibnu cabaas doodii uga helay alxur ibnu qays inay ka kamid tahay oo ay ka qeyb qaadatay ducadii u duceeyey rasuulku alayhi salaatu wasalaam ducadiina markaa qisa ayay lahayd oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa khalaaga galay kadibna ibna cabaas baa weyse usii dhigay markuu soo baxay buu rasuulku yihi man wadaca hadayaa dhigay markaasaa loo sheegay fii beyti maymuna maymunana ibna cabaas habaryartii bay ahayd markaasaa rasuulku caleyhi afdal salaatu watasliim wuu u duceeyey waxyaabaha habeenkaa ugu duceeyey waxaa kamid ahaa fadacaa li an yaziidanii allahu fahma wa cilma bul ilaahay fahm iyo cilmi inuu i ziyaadiye ayuu iigu duceeyey marka allahuma calimu kitaab kitaabka waxaa looga jeedaa qur-aanka ayaa looga jeedaa alxikmana sidaas oo kale alqur'aanu baa looga jeedaa halkan marka ilaahay o bar bimacnaa fahamsi wey allahuma faqihu fi diin wacalimhu ta'wiil ee riwaayadka qaarkoodna kusoo arooray ducada ayaana taa halkan riwaayadan ku xusan waxa weeyaan ka macno ballaaranba waxaa laga qaadanaya xadiidka barakada ay leedahay ducada rasuulku calayh salaatu wasalaam iyo ilaahay inuu ducadaasi ajiibay oo ibnu cabaas ducadaasi ay ku dhacday fadliga cilmigu uu leeyahay iyo dhiirin laysku dheerinaya in la barto iyo waxa weeyaan dhiirin laysku dhiirinayo xifd qur'aan waayo rasuulku alayhi salaatu wasalaam ibnu cabaas de waa u abaalgudayy waayo macruuf buu u sameeyey waxaan ugu abaalguday inuu arrimaha ugu duceeyey marka arrimahaasi inay aada u fadli iyo darajo sarreeyaan baa laga qaadanaya waxaa sidaas oo kale xadiidka laga qaadanayo soo horeba aynu tilmaanay ka mafduulki ka kaadi ka faadilka haddii ukhidmeeyo inaanay arrintaasi dhibaato ahayn inuu cilmigii ka iibiyeyna arrintaasi manaa noqon mayso baabun mataa yasixu goorma ayuu ansaxaya samaacu sagiir ka yar goormaa samaac loo qoraya oo bimacnaa la odhanaya xadiidkaa wuu maqlayo hadhow markuu weynaado waa laga sii warin karaa waayo carruurta yar mar waxaa loo qoraa yuktabu lahum alxuduur xalqadda cilmiga inay yimaadeen baa loo qora oo iyada lafteedaaba sharafada marna samaacdaa loo qoraa samaacu waa darajo xuduurka ka sarreeya haddii samaac loo qoro macnaheed waxa weya hadhow toole xadiidkii waa laga sii warin karaa marka uu qaan gaadho ee uu weynaado oo sida hore aynu sheegnay qofku marka xadiidka uu maqlaayo inuu riwaayada ehel u noqdaa ama warintiisa inuu ehel u noqdaa shardi maaha oo mid isagoo yar oan qaan gaadhin xadiidka maqlay mid isagoo kaasira xadiidka maqlay oo xaaladda dee ehel umaha riwaayada ayaa hadhow markuu ehel u noqdo kan yarina uu qaan gaadho kan kaafirkiina uu islaamo xadiidkii laga warin karaa mid isagoo yuhuudiya xadiidka maqlay ayaa hadhow markuu islaamo xadiidkii laga warin karaa oo cinda waxa weeyaan asamaac iyo taxamul xadiidka marka la qaadanayo la maqlayo lama shardiyo an yakuna ahla liriwaaya qofka qala xadathana ismaaciil ibn abi ways qala xadathanii malik an ibni shihaabi an cubayd llahi bni cabd llahi bni cutba an cabd llahi bni cabaas qaala wuxu uhi aqbaltu waan soo qaabilay raakiban xaala aan ahay mid fuushan calaa ximaarin dameer ataanin dhadig wa ana aniguna yowmaydin maalinta qad naahaztu waxaan ku dhawaaday alixtilaama ee albuluuqa qaangaad laakiin ma qaangaadhin wa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilahina yusalii wuxuu ku tukanaya biminan ilaa gayri jidaarin jidaar xaggii me dhinacaan ahayn buu u tukanaayey oo gidaar kama horreyn famarartu waxaan soo maray bayna yaday bacdi saf safkii barhkii baan hormaray wa arsaltu waan diray al ataana baan diray buuhi dameertii tartaco iyadoo iska daaq tagtay fadakaltu fi saf safkii baan galay falam yunkar daalika calaya arrintaa layguma inkirin oo layguma qabsan oo lama odhan maxaad sufuufta aada u dhex martay weliba dameer waxa weyan aada u dhex maraysa waayo arrintaasi nooc min almafsuda way ku jirta laakiin maslaxadaa qofku inuu safka uu galo hore uu galo ayaa waxa weeyaan laga horreysiiyey almuhim iminka shaahidka xadiida ku jiraa waxa weeye ibnu cabaas qisadan oo a dee suna taqriiriya ahayd oo suna qawliya iyo ficliya taqriiriya sunada uqaybsanta arrin rasuulka agtiisa lagu sameeye rasuulku aanu diidin ayay ahayd marka waa nooc min asuna wuxuu qisadaasi uu shaahiday isagoon qaan gaadhin markii dambena isagoo weyn ayaa laga sii wariyey marka taasi waxay tusinaysaa ilmaha yar isagoon qaan gaadhin xadiidka uu maqlo in laga sii warin karo masaladana ahlucilmigu waa isku khilaafeen axmed ibnu xambal iyo yaxya ibnu maciin ayaabay doodi ku dhex martayba oo yaxya ibnu maciin wuxuu ku doodayey sinu taxamul daada ugu yara xadiid uu ku xambaari karaa inay tahay shan iyo toban jir waxaanu daliishanayey axaadiista ay kusoo aroortay wixii shan iyo toban jir ka yaraa in laga reebay dagaalka axmed ibnu xamballe wuxuu laamaya taasi shardi maaha inamaa qisatu ibni cumar fi lqitaal taasi dagaal bay ku saabsanta dagaalkuna dee xoog buu u baahan yahay uma baahna waxa weyaan tamyiis qura iyo faham qura uma baahna waxaa marka axmed ibnu xambal raximah llahu tacaala doodiisu ay ahayd qofkani mar hadduu noqdo qof fahmaaya hadalkan uu maqlaayo waxna kala soocaaya walow saddex jirba ha noqde ama afar jirba ha noqdee inuu taxamulkiisa ansaxaayo oo xadiidka xaaladda u xambaari karo hadhow toole markuu weynaado xadiidkaa laga sii warin karo xadiidka kolley masaa'il kalena waa ku jirtaa masaa-isha ku jirta waxaa kamid a qadiyadda sutrada ku saabsan ilaa gayri jidaarin macnaheedu ma ilaa gayri sutra ma sutra la-aan buu tukadayba ma waxaa loo daliishanayaa sutradu inaanay waajib ahayn ee sunno un ay tahay mise macno kalea looga jeedaa baabkeeda ayay ku iman doontaa wuxuu xadiidku daliilu yahay suna taqriiriya inay ahayd xuja cinda saxaaba hadii rasuulka agtiisa arrin lagu sameeyo rasuulku aanu inkirin aanu arrintaasi diidin walihaadaaba ibnu cabaas daliishado uu yihi falam yunkar dalika oo haddina salaad bay ku jireen siday ugu inkiri karaan dee wuxuu ujeeda xataa bacda salaa salaaddii markii laga baxay xataa masaladaasi layguma qabsan qaala xadathanii maxamed bnu yuusuf albikandi weye waayo abu musir kama aanu warin alfiryabi qaala xadathana abu musir qaala xadathanii maxamed bnu xarbin qaala xadathanii zubaydi can zuhri can maxamuud ibn rabic qaala wuxuu hi caqaltu waxaan ka xifdiyey min anabiyi sala allahu alayh wasalam majatan yacnaa tufitaan majaha uu ku tufay fii wajhi wejigayga intuu biyo afka ka ka buuxiyo cantuugay wejigayga ayuu rasuulu ku tufay buuri waana aniguna markaa ibnu khamsi siniina shan jir baan ahaa min dalwin biyahaasi oo waadaan rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu marka hore afka kaga soo qaatay markaa shaahidku waa maxay markuu qisadaa shaahiday shan jir ayuu ahaa ibnu khamsi siniin markii dambena waxa weeyaan weynaadena xadiidka waa laga sii wariyey marka dagaara looma shardiyo taxamulka looma shardiyo waxaa la shardiyana tamyiiz walfahm inuu wax kala soocayo oo wax uu kala garanayo rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam biyahan uu ku tufaayey inayd min baab mudaacaba oo ilmahan yar uu la kaftamayo uu ciyaarsiinayo wax dhici kara waana mid rasuulku uu samayn jiray tawaaduciisa anay daliilu tahay waa kii la kaftami jiray anas bnu malik walaalkiisi yaraa ee markaasuu naaska laga daayey ee ku odhan jiray ya abaa cumayr maada facala nuqayr shimbir yar uu ku ciyaari jiro ka dhintay ayuu rasuulku weydiinay la shimbirkaagi muxuu sameeyey haguu ka dhacay murugaduu kaga biinay o ki yaraa murugadii waa ka baday shimbirkii yaraa ka dhintay marka hore u murugoonayy waa xadiidka ay fuqahada qaarkood yidhaahdeen ahlulxadiidku maxay waxaasoo kale ka warinayaan kelmadaa yare rasuulku uu inankaa ku yidhi markaasaa muxadisiinta qaarkood intay guntiga dhiisha iskaga dhigeen ayay boqol faa'iide ka soo saareen xadiidka an waxaasaanu ka warinayna miata faa'ida oo idinkaan idiin muuqan inay min baabi waxa weya tabriik ahayd oo dee rasuulku biyahan afkiisa barakaysan galay ilmaha yar uu ku tufaayey si barakadiisu ay u gaadhana iyaduna waa wax dhici kara wallahu aclam waxka bilahi tawfiq sala allahu calaa nabiyina maxamed